من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويدي إن القرآن لخير جليس فيه الأنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا waa tahay dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan meel walbo aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan dersiga sagaalaad ee kitaabka nisaa'un fii aaya alqur'aan waxaana halkan ka soo jeedinaya sheekh jaamac maxamed cusmaan sheekh cabdulilaah ee ku soo dhowaada
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku soo jiray hadda fadhigeennina waa fadhigeennii sagaalaad waynu kaga hadlaynay mukhtaaraadkii ama waxaan ka soo dooranay kitaabka ay qortay doctora leyla xamdaan fadhigan waa kii sagaalaad waxaynu ku soo jiray qisadii sowji nabiyullahi ibraahim saara ayaanu kusoo jirnay marka cibarka laga faa'iidaysanayo iyo duruusta laga laga helaya waxaa ka mid ah gabadha nolosheedii iyo dhaqankeedii waxaa laga faa'iidaysanayaa inay gabadh saalixad ahayd mu'minad ahayd nicma zawja lisawjiha inay ahayd gabadha ugu fiican xaaska ugu fiican ninkeeda u ahayd inay isaga la hijrootay ilaahay dartii ay soo wajaheen dhibaatooyin adag iyadii iyo iyo zawjkeedaba markay safarka gelayeen iyo hijradii imtixaan inay ku dhaceen markay ninkii maaragtay masarka xukumayay daalimka ahaa ay gacanta u galeen oo uu rabay gabadha inuu maaragtay xoog ku qaato ilahayna uu ka badbaadiyey marka gabadha waxaan faaisan inahay gabadh muminada musli- eh, mukhlisad ah mudiica lizawjiha inay ahayd ayaynu ka faa'iidsanaynaa gabdhahan maanta joogaan waxaa la rabaa inay tusaale u noqoto oo sifooyinkaa fiican ee ilaahay ku manaystay ay kaga daydaan maanta dagaalada dhacaya iyo waxa adduunka ka socda waxaa ka ma- waxaad ka maqlaysaa dadkan maarata xarakan isweye isku magacaaba inay leeyihiin gabadhu guriga inay ka adeegto waajibba kuma aha xaqna looguma la inay leeyihiin laakiin qofta saali bal saarisay odaygeeda u garab taagnayd iyo say ugu adeegeysay iyo say xataa martidiis ay maaragtay ula sooreysay ula soo dhoweyneysay inay ku baraarto gabadha muslimadda la rabaa Eh, waxyaalaha aynu ka faa'iidaysanayno qisadii eh, xaaska nabiyullahi ibraahim saara waxaa weeyaan ilaahay wax cajis gelinaya wuxuu damco ma jiraan siddeetan jir baa tidhi qof intaasoo sano gaboobay oo mar hore eh, dhal ay kala tageen buu ilaahay maarata ilma siin karaa sida saaraba iyo nabiyullahi ibraahimba uu siiyey weliba saara asligeeda ma dhali jirin qofan ma dhalaysayahaad markii dambena way gabooday taas qudrada ilaah bayna tusisaa iyo wax mawaanica iyo wax ka hor imanaya wuxuu doona isaga inayan jirin wax kasta inay u fudud yihiin wuxuu doona oo odhanayo kun fa yakuun waxay kaloo qisada ku jirtaa dulqaadka uu nabiyullahi ibraahim muujiyey oo u dulqaatay xaaskiisa markii gaar ahaan markay masayrtay markuu haajir guursaday waatay ka masayrtay markaana aad buu ugu dulqaatay oo aad buu maaragtay ugu qaboojiyey arrinta oo aad buu maaragtay u tixgeliyey mowqifkeeda ilaahay dartii markay u cadhootay saara waatii maaragtay reer nabiyulla- nabiyu eh, qowmuluud markii la rogay farxadday ku faraxday ilaahay maaragtay wuxuu ugu bedelay inuu ku abaalmariyo eh, awlaad saalixa inuu siiyo iyo duriyad fiican inuu siiyo iyadoo daaweyn oo aan filaynin ayuu ilaahay ku maaragtay ku manaystay halkan waxaa ka ka muuqanaysa iyadana inay tahay gabadh maaragtay guriga guriga nebi ku noolayd diintana maaragtay isgarab taagtay rasuulkaasna ama nebigaasna kala qayb qaadatay siduu dacwadiisa u fidin lahaa kuna dul qaadatay kuna kaalmayso isku garab taagtay hawshii uu ku jiray dacwadii ilaah dadka ugu yeedhayey risaaladii nabigeeda lagu- ee ninkeeda lagu soo dejiyey oo nabiyullahi ibraahima qayb weyn bay ka qaadatay way ilaalisay nebiga filgeyb iyadoo ka maqan markii gacanta ay ugu dhacday ninkii oo daalimka ahayd oo masar xukumayey ilaah bay bariday inuu ka badbaadiyo markuu la keliyeystayna nafteeda way ka manacday inuu maaragtay ilaahay baaba ka qabtay oo ninkii markuu gacanta kusoo taagay watay gacantu qalalaysay oo ilahay maaragtay shalalku ku riday shalalka gacantiisa ilahay ku riday qallajiyey aakhirkiina ilahay saasuu kaga badbaadiyey gabdho waxaa tusaale ugu su- ee, qisada saara waxaa gabdhaha ugu sugan siday ninkooda baarir ugu noqon lahaayeen oo gabdho saalixaada u noqon lahaayeen oo ninkooda u- isu garab taagi lahaayeen oo ku kaalmayn lahaayeen waxa ilahay raalli ka yahay iyo dacwada uu fidinayo hadduu yahay nin daaci ah inay isku garab taagaan ayaa waxaa ugu waxaa ugu sugan ders baa ugu sugan qisada saara ama soojada nabiyullahi ibraahim suuradda aynu kasoo hadalnay suuratu huud suuraddaa weyn laba qiso oo dumarka kusaabsan baa ku timi qisada hore waxaa weeye xaaskii nebiyullaahi nuux calayhi salaam oo qof daalixa sayi'a ahayd oo diinta ilaahay maarata caasiday iyo dacwadii soconaysay ee nebigu waday ku caasiday gaaladiina saf la noqotay ilaahayna saas maaragtay uu kuwa halaagsamay ugu daray waxaanu kaloo inu soo marnay qisada saara sawju- sawju nabiyullaahi eh, ibraahim xaaska nabiyullahi ibraahim aan soo marnay labadaa gabdhood mid walba guri nebi bay ku noolayd meeshii dacwada laga fidinayay ee ummadda khayrka loogu yeedhayay ku noolayd mid gaalnimo iyo madax adayg bay ka qaaday dacwadii gaalnimadii iyo madax adayg iyo kufrigan waxba uma tarin cadaab bay ku mudatay adduunkana halaag bay ku mudatay aakhirana cadaab daa'ima joogta ay ku mudatay midda kalena iimaankeeda ilaahay kor buu ugu qaaday magaceeda ilaa maanta ilaahay waariyey qur-aanka maaragtay sawji ibraahim lagaga hadlayaa iyo qisooyinka iyad iyo malaa'igta soo- soo dhex maray iyo bishaaradii loo bishaariyey inay dhali doonto isxaaq gadaashiina iyo yacquub maaragtay ayay u noqon doonto ilaahay taas ku abaalmariyey markay dacwada qabsatay ilaahay isku xidhay ilaahay kaashatay ilaahay tala saaratay dacwadana ay qaybteeda ka qaadatay nafteedana ay xumaan ka ilaalisay waxaan u gudbinaa suurata yuusuf suuraddan waxay ka hadlaysaa way caddaynaysaa cilibta dambe inay mu'miniintu iska leeyihiin dhib kastoo gaadha iyo dulmi kastoo loo geysto aakhirka inay maaragtay alcaaqiba inay noqoto lilmuttaqiin inay noqonayso inkastoo la xidho inkastoo la dulleysto inkastoo maaragtay la yaso inkastoo maaragtay eh, la gato la adoonsado aakhirka waxaa iska leh dadka mu'miniinta ciribtooda iyagaa iska leh sayid qutub baa kutubtiisa wuxuu kusoo guuriyaa raxmatullaahi caleyh ilaahay shahaadiisa ka aqbale wuxuu yidhahdaa suuratu yuusuf dhammaanteed waxay soo degtay sanadkii ay geeriyoodeen abu aalib adeerka nebiga adeerkiisii gacanta ku haya gaalada maarata isba gaal buu ahaa laakiin gaalada kale ka ilaalin jiray iyo khadiija wakhti isku dhow bay geeriyoodeen umulmuminiin khadiijana wakhtigaasay geeriyootay sanadkaasay soo degtay buu yidhahdaa suuraddu caamul xusn sanadkii loo bixiyey sanadkii murigada sanadkii loo bixiyey ayaa suuraddu dhammaanteed soo degtay buu leeyahay wuxuu leeyahay markaa rasuulka waxau tahay sal ly slam sabirsiin iyo qalbi qaboojin u tahay oo waxaa loo sheegaya haddii adigu maanta aada murugaysan tahay oo odayga adeerkaada garabka ku ahaa iyo xaaskaagii maaragtay markii muruga kuu timaadaba ku ku dejin jirtay diinta maarata kuu kaalmaynaysay hadday garabkaaga ka bixin oo ilaahay oofsaday ee bal waxaad akhridaa nabiyullaahi yuusuf qisadiisii iyo taariikhdiisii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam saynu ognahay waa kariim ibnu kariim ibnu kariim waa nebi aabihii waa nebi awogii waa nebi awogiisa labaadna waa nebi isagu waa nabiyullaahi yuusuf aabihiina waa nabiyullaahi yacquub awowgiina waa nabiyullaahi isxaaq awowgiisa labaadna waa khaliilullaahi nabiyullaahi ibraahim wey saasay tahay dhibtu soo maray iyo maraaxishu soo maray ee ibtilaaga iyo imtixaanka dee qur-aankay ba ku xusan tahay imtixaanka ugu horreeyey walaalihii la dhashay oo qaraaba dadkii ugu xigay walaalihii is-aabihii la dhalay ayaa mu'amaro u sameeyey oo saynu ogeyn u galay oo ku tashaday inay dilaan marka dambena ceel- intay ceel ingudi oo cidlaha ku tuureen iskaga tegey taasu imtixaan bay ahayd imtixaanka labaadna wuxuu ahaa markii uu gacan ku dhacay dad maaragtay socoto ah oo ceelkii uu- ay ka saareen inay gateen isagoo qofka kariimka shariifka ee nebiga ah ee caailada dhammaantood ambiyada ka soo jeeda inay addoonsadeen oo wax yar ku gateen daraahim qaliila ku gateen taasuna imt- imtixaan kale ahayd imtixaanka kalena wuxuu ahaa markii gabadhii gurigeeda uu ku noolaa ee ninkeedu isaga uu gatay addoonnimo u gatay ay maaragtay isku dayday inay faaxisho ku rido oo maaragtay ay macsi ku rido taasuna imtixaan kale ahayd ilaahay ka badbaadiyey imtixaanka kalena wuxuu ahaa markii ilaahay mulkiga marsar oo dhan gacanta isaga u geliyey oo isagu noqdo casiizulmasr uu noqday oo ilaahay barwaaqo iyo uu hordhigay khayrkaas iyana imtixaan kale ahayd intaba nabiyullaahi yuusuf waa ku gudbay waa ku gudbay caaqibadina waxay noqotay inuu maaragtay ilaahay maaragtay isagiiyo aabihii iyo hooyadii oo intaas sano ay kala maqnaayeen uu kulmiyo marka dambena maaragtay ilaahay uu cilmi iyo uu siiyo iyo xukum uu siiyo marka dambena uu noqdo nebiyun min anbiyaa illah uu noqdo sidaasay maaragtay caaqibadu maaragtay had iyo goor waxaa iska leh dadka muttaqiinta ayaa iska leh hadday sabraan oo ilaahay ka cabsadaan haddaynu soo gaabino gabadha eh, eh, suuraddu waxay ka hadlaysaa imra'atu alcaziiz qisada dumarka ku jirta waa qisadaas iyo qisadii dumarkii kale ee iyada markay arrinta ku dhacday ku jeesteesay qisadooda labada qisa ka hadli doontaa suuraddu qur-aanka horta ma sheegin kitaabka ilahi laguma sheegin magaceeda gabadhaas sunnadana laguma sheegin imra'atu alcaziiz unbaa lagu magacaabaa waa laba meer laba goor ay maarata ku timi suuradda laakiin ta mucariqiintu waxay ismi bay ku caanbaxda baa jirto ay sheegaan oo waxay yidhahdeen magaceeda waxaa la odhan jiray sulaykha bay leeyihiin waxaa kaloo la yidhi waxaa la odhan jiray raaciil baa la odhan jiray way yidhahdeen ninkeeduna wuxuu ahaa casiizu misr yani wasiirkii markaa dalkao dhan maamulayey oo boqorkii dalka haystay oo isaga maarata mas-uuliyadda dhan dalka u dhiibay ayuu ahaa ibnu kathiir baa isagoo suuradda qisadan ka hadlaya wuxuu leeyahay waxaa la yidhi nabiyullahi yuusuf ninka iibsaday ama ninka gatay oo masr joogay wuxuu ahaa casiizulmasr buu ahaa ninkii xukunka marka masr haystay buu ahaa wahuwa wasiiruha waa wasiirkii marka maamulaya masr misra oo dhan oo gacantiisa ay ku jirtay khazaa'inta dalka oo dhan iyo maalka oo dhan iyo kaydadka oo dhan gacanta ku hayay qur-aanku waxaa inoo sheegay marka qisada imra'atul casiis qisadeeda iyo ninkeeda qisadeeda uu ka hadlay suuratu yuusuf baa ka hadashay waxaa kaloo ka hadlay qur-aanku suuraddan inoogu soo gudbiyey qisada dumarkii iyada markay arrintan ku dhacday ku digtay ee arrinkeeda fade- fadeexadeeyey ee arrinteeda qaadqaaday aakhirkiina qur-aanku waxaa inoo soo gudbiyey inuu markii yuusuf xariga u galay jeelka u galay ee maaragtay iyagii abaara ku dhaceen ee meligii uu riyo arkay boqorkii markaa masal xukumay riyada arkay nabiyullahi yuusuf inuu xalka sidii looga gudbi lahaa abaarahan uu sheegay markaana la wacay inuu maaragtay uu soo baxo oo maaragtay bal arrintaa laga dalbaday kadibna nabiyullahi yuusuf uu yidhi anugu ma baxayo meeshan ilaa baraa'adayda inaan beri kahay wax dumarku igu tuhmeen ilaa la caddeeyo aakhirkiina waa tii xaqii u caddaaday ee dumarkii ay qireen inuusan isagu wax dembiya lahayn ee iyagu ay ku been abuurteen qisada u horeysa gabadhan ninkeedu markuu yuusuf gatay oo u keenay iyadoo gurigeeda u keenay wuxuu ku amray inay yuusuf ay ay si wacan usoo dhoweyso wuxuuna ka rajo qabay inay maarata ka faa'iidaystaan oo ilaahay maarata uu ku anfaco yuusuf calayhi salaam oo ay wiil ka dhigtaan leanna sida la sheegayo sumay dhali jirin labadaa qof sida muuqata maa carruur sumay lahayn sidaa darteed wuxuu damcay ama u hanqaltaagay inuu tabani ku sameeyo wiil uu ka dhigto isagoo sheegto magaciisa maarata wiilkiisa uu ka dhigto mowqifka labaadna waxay ahayd wixii yuusuf iyo gabadhaas maarata ay isku dayday inay faaxisho ku rido oy macsida ay ku rido markay naftiisa ka xodxodatay ama shukaansatay weliba dariiqad khatar ay u martado oo ay si qarsoodiyeen intay albaabadii o dhan xidhaatay meel kasta ay si sira in arrinta ku dhamayso yuusufna ay ay moodayso inuu saa ku aamusayo waxaanu faaxishada ku dhacayo aadna ay maaragtay si taxadara u qaadatay arrintaas si arrinteedu maarata loo ogaan marka isagiiyo nafteeda ugu yeedhay oo ay tidhi iyadoo odhanaysa hayta lak yuusufka odhanaysa laakiin muraadkeedii uma suuragelin ilaahay wuu ka badbaadiyey yuusuf nebigiisa sharkeedii wuu ka badbaadiyey waa diiday waxay ka dalbanaysay ilaahay buuna ka magan galay isagoo odhanaya macaad allah waxaas inaan ku dhac lagama yaabo ilaah baan ka magan galay isagoo leh naftiisana isagoo ka nasahaya khiyaanada ninkii soo dhoweeyey ee gurigiisa maarata ku dhaqaaleeyey ee soo koriyey inuu uu xaaskiisa u daba maro arrintaa ilah buu ka magan galay ilahay buu ka magan galay arrintaa iyada ah iyadu markaasaa kuma joogsan arrintii way sii waday kusii madax adeegtay walaqad hamad bih waatuu qur-aankiina leeyahay gabadhaas marka qisadeedu saasay ahayd maca yuusuf la jirkii saasay ahayd markii dambena yuusuf markii uu maaratay riyadii ay rabeen u fasiray siday rabeen ugu fasiray oo waxay samayn lahaa u sheegay waa tii ay ka dalbaday inuu soo baxo waatuu nabiyullahi yuusuf yidhi ma soo baxayo ilaa baraa'adayda waxay igu dumarkaas maaratay ay sheegayaan inaan beri ka ahay ilaa la caddeeyo haddii kale nin wax sameeyey baa laga haysanaya subcad kuma yeelanayo bulshada dhexdeeda waa in horta laybarica yeelo inaan anigu arrintaa ku jiran la caddeeyo waa tii boqorkii markaa u yeedhay dumarkii ee ku yidhi arrin- arrintiinu maxay tahay markaad yuusuf aad wax ka dalbayseen oo naftiisa aad ka xodxodanayseen ama ka shukaansanayseen dumarkii marka way ka jawaabeen maligii ama boqorkii way u jawaabeen iyagoo odhanaya xaasha lilaah maa calimna calayhi min suu yuusuf anagu xumaan aan ku ognahay ma jirto saas ayay yidhaahdeen halkaas waxaa ku caddaatay inaa yuusuf barikaya waxyaali lagu tuhmayey markii dambena maraatulcasiis waatay iyaduna tidhi al'aana xasxasa alxaq anaa raawathu can nafsi iyadu wayna qiraatay inay iyadu ka dambeysay qisadan iyo mu'aamaradan ibnu kathiir oo qisadan ka hadlaya marka wuxuu leeyahay raxmatullahi caleyh oo qisas alambiya kitaabkaas kaga hadlaya waqaala aladii ishtaraahum min misra liimri'atihi akrimi maswaah ninkii iibsaday yuusuf ee reer misr ahaa xaaskiisii wuxuu ku yidhi wanaaji yuusuf wanaaji ee axsini ileyh wanaaji waxaa laga yaabaa inuu inaan anfaco ama wiil aan ka dhigano taasuna waa ilaahay maarata naxariistiisa oo yuusuf ugu talagalay inuu meesha gurigaas si nabada ugu noolaado ku raboobo ku koro ilaahna ilah yuusuf wuxuu diyaarinayay inuu mas-uuliyad u dhiibo oo nebi ka dhiga loo diyaarinayay waxaa la baray min ta'wiil alxaadiis baa la baray nebiy min alambiya baa laga dhigay waxaa la sheegaa wuxuu ku iibsaday inay ahaayeen labaatan diinaar ninkaa yuusuf iibsaday ee masar xukumayey ayaa la sheegaa saasna waa la sheegay arrintaas xaqiiqada kulley xadiis saxaya looma hayo iyo aybna looma hayo waa min aisraa-iilaadka ka soo qaad inay tahay wa raawadathu alatii huwa fii beytiha can nafsihi waqallaqat alabwaab waqaalat hayta lak qaala macaad allah inahu rabbii axsana mahwaay inahu laa yuflixu الظaalimuun walaqad hamat bihi wahama biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbih kadalika linasrifa canhu suuءa wاlfaxshaa inahu min cibaadina اlmukhlasiin واsتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين إلهي وحي نو شيغايا آيات كاس سيدن غبدhaas ninkaas ay maar naftiisa Yuusuf nabi la Yuusuf naftiisa maartay ay rabtay inay faaxisho ugu rido oo muraawada ay ku sameysay ama shukaansi iyo xudxudasho ay ku sameysay gabadhaas oo ahayd gabadhii ninka Masar oo dhan u taliya ama wasiirkeeda uu qabay arintaas quraanka ay noo sheegay iyo inay ka dalabtay Yuusuf waxaan isaga ku haboonayn oo ah Yuusuf oo maartay aan waxaa ku haboonayn oo qof ilaahay doorsayo nebiyullaahi markaa nebi lagama dhigin laakiin ilaahay u diyaarinayo nubuwada iyo u diyaarinayo sharaftaas bay inuu faaxisho sameeyo ka dalabtay yuusufna wuxuu ahaa qof ilaahay qurux uu siiyey waxaa la yahdaa shatru shatru waxaa la yahdaa aljamaal quruxdoo dhan marka laba loo qaybiyo hal yuusuf baa la siiyey baa la yidhahdaa iyadu qudheed gabadh waxay lahayd qurux lay ahayd xoolana leede mansibkaa iyo wasiirka xaaskiisii bay ahayd qur-aanka waxaa nooga sheekayay sida albaabada usoo xidhatay yuusuf ugu soo xidhatay bay isugu diyaarisay watasanacat ay isugu diyaarisay walabasat axsana hiyaabiha wa afkhariha libaasan dharkii ugu ficina ay soo gashatay say yuusuf maaratay niyadiisa ukiciso oo qalbigiisa ay usoo jeedato waxaa naagta samaynaysa waa naagtii dhammayd ee wasiirka dhani uu qabay oo wiilkana gurigeeda ku noolaa waxa ay daruuri tahay inaynu maaratay rumayno waxaa weeye inuu nabiyullaahi yuusuf ilaahay uu ka badbaadiyey sharkaas oo ka bari yeelay faaxishadii inuu ku dhaco ilaahay uu ka ilaaliyey gabadhaas uu ka ilaaliyey sharkeeda sidaa darteed ilahay wuxuu leeyahay kadalika linasrifa canhu suuءa wاlfaxshaa inahu min cibaadina almukhlasiin waa qof la doortay ilahay uu ka badbaadiy arrintaas kale inuu ku dhaco waxaa kaloo inoo sawiraya inay ay buursatay gabadhu wastabaqa albaaba harab yuusuf waa ka baxsaday minha taaliban libaab suuba albaabka uga baxo oo uga baxo iyada uga baxsado markaa way daba gashay way ka daba carartay markaasay kula kulmeen ninkii sawjkeedii bay albaabka kula kulmeen albaabka markay kula kulmeenna qisadii waa ti ay dhacday aan hadda kasoo sheekayna ayaddu inoo soo sheegtay qisadii imraatulcasiis suurata yuusuf aad baa loogala hadlay ama looga hadlay marka cibarka aan ka faa'iidaysanayno qisadan oo kale ama qisada tan waxay tahay fitnadu waa amar weyn waa wax weyn fitnadu fitnada rag iyo dumarka ka dhexaysa waxaa weeye waa fitno aada u daran kuma xidhna maaragtay labadan qof ee sharka samaynaya inuu midna daweyn yahay mid da'yar yahay miqaayistaa ma laha shaydaanku qof weyn buu qof yar ku diri karaa qof yar buu qof weyn ku diri karaa inuu faaxisho ka raadiyo marka waxaa la yidhahdo daadu meeshan dowrkuma laha gabadhan waxay isku dayday yuusuf maaragtay gabadhan imraatulcasiis waxay isku day yuusuf inay soo jiidato oo fidnada ay ku rido fidna uusan ka badbaadi karin illa qof ilaahay qof ilaahay doortay mooyaane waa fidna uusan ka badbaadi karin qof ilaahay doortay mooyaane sida yuusuf oo kale calayhi salaam waxyaalaha ugu xunxun ee ku dhacday gabadhaas waxaa ka mid ahaa waa gabadh mutasawida oo xaasa waxaa ka mid a waxyaalaha ku dhacday khiyaanatu zawjiha inay ninkeedii khiyaanaysay wuxuusan ka filan ay samaysay oo ninkeedii ihaanaysatay markay ay ka dalbatay faaxisho inay la sameeyo nin ajnabi ah ajnabiyada ka ah kamay reebin arrintaas inay tahay qof maaragtay sharafle oo meel boos weyn kaga jirta ummadda markaa ku dhex noolayd oo qof kor loo eegayo dee xaaskii wasiirka ay ahayd waxaasoo dhani waxba uma tarin caadifa ayaa qabatay shahwadeedii ayaa raacday duruusta ugu badan marka qisadan ka faa'idaysan karno waxaa ka mid ah gabadhu ama dumarku waxay noqonayaan waxay isu bedeli karaan inay fitna ragga ku noqdaan waxaa looga digayaa marka gabdhaha inay la keli noqdaan nin ajnabi ka ah oo khalwo wax layada ay sameeyaan taasna waxay waxaa weeye hadduu fitnadaas khalwadaasu dhacdo ninkii si fitna uga badbaado way adag tahay xadiiskuna waa tuhaa laba kasta haddii nin nin naag isku geeriysta isku cidlaystaan shaydaan baa saddex ku noqonaya marka waxaa la rabaa ina waxyaalaha maratay zinada iyo faaxishada ku geeniya dariiqyadoo dhan iyo daraa'icdoo dhan layska ilaaliyo iyo khuduwaadka shaydaanko dhan layska ilaaliyo dumarka ajaanibka iyo ragga ajaanibka inay telefoon ku sheekaystaan lama rabo inay kaftamaan lama rabo hadalla dabdabacsan isdhaafsadaan waa shay muxaram oo aan banaanayn arrintaas waxa wey marka in layska ilaaliyo ayaynu ka faa'idaysanaynaa qisadii imra'atu alcaziiz iyo iyadii yuusuf wax dhex maray qisada yuusuf waxaa ka fasan ilaahay inuu nabiylaahi yuusuf u naxariistay oo ka fogeeyey wixii ay la doonaysay gabadhaas ilahay markaa isagana makhrij makhraj uu ku baxsado ilahay uu siiyey kaga badbaado sharkeeda xataa uu ka doortay faxashan uu ku dhaco uu yidhi ilaahaw jeelkaan ka jeclay inay maarata waxay doonayaan aan sameeyo waqtiga hadda aynu joogno waqtiga haddaan nool nahay waxaaba dhacda iskaba dhaaf dadka ahlu sharka iyo fusaaqda eh ragga ducaadda ee saalixiinta ah inuu fitnadu soo gasho markuu gabdhaha uu duruus u jeedinayo hor fadhiista ay hadalkiisa iyo muxaadaraadkiisa ka helaan inay qaarkood tamaniyaan inuu guursado inay telefoonka ay u diraan sheekadu marka dambe inay arrin khatar isu bedesho oo ay wax xuni dhex maraan ninkii daaciyaha dhammaa ee ummadda ugu yeedhaya khayrka iyo dadkii dacwada ugu yeedhaya dumarka ahaa way dhacdaa wayna dhacday fitnada dumarkuna waa fitnada ugu weyn ee ragga maarata ay la kulmaan ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi zuyina lilnaasi xubu shahawaati min annisaai walbaniina walqanaatiiri almuqanara والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب آيات طبانية أفراد سورة آل عمران قرطبي وأرنتاس آياتاس سدول تاقيا وحوليه أو فدنا دمر كهد ليا بدأ بهن لكثرة تشو... تشوف النفوس إليهن waxaa laga bilaabay wax naftu jeceshay shahawaadka dumarkii baa laga bilaabay waayo nafta had iyo goor waxaan qaltaagaysa xagga dumarka waa fitno waayo wuxuu leeyahy dumarku waxa weye xadhgihii shaydaanku ku adeegsanayay liannahuna xabaa'ilu shaytaan wa fitnatu rijaal rijaalkana ama raggana fitnada ugu daran waata dumarka weeye siduu nebigu sal lla slam inoo sheegay maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisa buu nebigu sal sl xadiisku leeyahay xadiis saxiixa oo muttafaq caleyh ah xadiis muslim iyo bukhaari bay soo saareen fitnadan dumarkuna fitno kasta way ka darantahay aad bay u darantahay ragga uga daran tahay taa macnaheedu maaha dumarka qudhooda inayan ragga fitno kala kulmaynin oo rag muftuuniina oo shayaadiina waa jira dumarka iyaguna fitnaynayaa jira oo xataa dumarka maaragtay dhowrsoon iska daba dhiganaya wuxuun ka raadinaya aakhirkana laga yaabo gabadha marka hore intay muqaawamo samayso diido fi nihaaya udambayntana marka dambe ay dabinkiisa ku dhacdo ayaa dhici karta marka fitnadu labada dhinacba way ka iman kartaa laakiin fitnada dumarka ayaa aada u daran sidaa darteed waxaa la rabaa in maaragtay laga fogaado wax alla wixii keenaya fitna maaragtay qofka u keeni kara ama wixii usoo dhaweynay inuu fitno sameeyo wadooyinkooda in la xidhaa la rabaa oo ikhtilaad aan la samayn oo telefoonada aan ragga ajnabi dumarka iyo rag ajnabi kale ayaan ku wada sheekaysan oo meelaha shaqada ikhtilaad ayaan dhicin ama meelaha wax lagu baranayo aad baa arrinta in looga digtoonaada ayaa mudan qisada kale ee suuraddan ku timi suuratu yuusuf waa qisatu anniswa dumarkii dumarkaas suuratu yuusuf baa lagu xusay laba meelood meesha hore waa qowluhu tacaala waqaala niswatun fi lmadiinati imra'atu alcaziizi turaawidu fataaha can nafsih qad shaqafahaa xubaa inaa lanaraaha fi dalaalin mubiin ilaa aayadda soddon iyo labaad aayadda soddonaad ilaa soddon iyo labaad dumarka halkaa waa lagu xusay waxaa kaloo qur-aanku inoo sheegay oo ku xusay dumarkaas qaala maa khadbukunna id raawatunna yuusufa can nafsih qulna xaasha lilah maa calimna calayhi min suu qaalat imra'atu alcaziizi ilaana xasxasa alxaqu ana raawathu can nafsih wa inahu la min asaadiqiin halkaana waa lagu xusay waa aayadda konton iyo koowaad ee suurata yuusuf iyadana haddaynu soo gaabino qisadooda dumarkaas waa nisaa oo weliba dabaqada sare ee bulshada ka mida masar ku nooleed markaas waxaabaa la yidhaahdaa inkastaan daliil cad loo hayn dumarku shan bay ahayn baa la yidhaahdaa mid waxay ahayd imra'atu saa'iq fardaha iyo gaadiidka uu maligu fuula ninkii kaxayn jiray midna waxay ahayd xaaskii ninka oo body gaardhka ama xaajibka maliga guryihiisa ilaaliya ee dadka usoo daaya markuu la rabo in la kulmo ta kalena waxay ahayd gabadhii khabaaska ninka oo rootida sameeya ee maliga u sameeya xaaskiisii bay ahayd baa la yidhahdaa midna waxay ahayd xaaskii ninka jeelasha mas-uulka ka ah ta kalena waxay bay yidhahdeen u dambayso ninkii maaragtay gaadiidka ama dawaabta markaas marka baawuriya de ma jirin waxaasi fardo iyo baqalo iyo waxaan baa la adeegsan jiray dameere ninkii mas-uul gaadiidka ahaa xaaskiisi ahayd baa laleeyahay markay ay maqleen waxay samaysay maratay imraatul casiis markay maqleen oo yuusuf ay ku samaysay waxay ka doontay hadalkeedii bay qaadqaadeen way fadeexadeeyeen golayaasha kaga sheekaysteen waxay ka ahayd makar iyo dhagar inay say yuusuf u gaadhi lahayn u arki lahaayeen wiilkan gabadhii wasiirku ay maaragtay ama xaaska wasiirku ay maaragtay wax ka raadisay suu yahay tulo muxuu yahay suu egyahay say doonaya way heleen yuusuf way arkeen laakiin waxay filayeen waxaan ahayn baa ku soo baxay waxayan tawaqucayn bay ku arkeen markay yuusuf arkeen way ku kulmeen yuusuf araggiisa way fiiriyeen markay usoo dirtay gabadhu marka waxay la maaragtay la indha daraandareen la indha sarcaadeen quruxdiisa saan soo sheegnay yuusuf ilahay wuxuu siiyey shatru aljamaal quruxoo dhan markii la qaybiyey qaybbaa laga barh baa la siiyey isaga ummadda kalena waxa loo qaybiyey qayb intii soo hadhay waxaa kaloo qisadan ka hadlaysaa qiritaanka ay qireen markhaati ay fureen inuu yuusuf bari yahay oo uusan arintay sheegaya markii hore aysan ku dhicin bay ka markhaati fureen markii boqorku weydiiyey markuu weydiiyey waxay yidhaahdeen arrintaas inuusan samayn bay u qireen oo shahaaday qireen cibrada marka aan ka faaidaysanayno ama haddaynu soo gaabano qisada dumarkaas waxaynu ogaan karnaa inay dumarka dhagartooda aada u weyn tahay dumarka dhagartoodu inay aada u weyn tahay inahu min kaydi kunna ina kaydakum cadiim iyaga qudhooda dumarka dhexdooda way isdhakraan iyaga qudhooda way ismu'aamareeyaan raggana way kaartooyin bay u degaan way mu'aamareeyaan golayaasha dumarka iyo meelaha ku sheekaysana inta badan waxaa qaalib ah inay xanta iyo isku dirka iyo ka shaqeeyaan iyo akhbaarta inay hadalka wadwadaan ay ihtimaam siiyaan oo ay daneeyaan wax kasta oo maaragtay xun oo liita ay ka hadlaan wax kastoo baabi'inaya gabadha haybadeeda inay ka sheekaystaan saaxiibo xunxun inay yeeshaan oo dariiqii saxaanaa iyo dariiqii khayrka iyada ka xidhaya gabadhu hadday saaxiibo xun yeelato dariiqii khayrka ay ku socon lahayd ayaa ka soo xirmaya laakiin ugu dambayntii gabdhahaas aakhirkii shahaadada way qireen xaq bay sheegeen wax lagu ammaani karay sameeyeen oo inay qireen inuu yuusuf beri ka yahay waxay ku tuhmayeen iyo wax marka hore lagu sheegay way qarin kari waayeen yuusuf runta ay ka ogaayeen inkastoo arrintaasu ay timi man de yuusuf dhibaato soo arkay in badan uu xabsi kusoo jiray oo dulman uu xidhnaa oo soo qaatay jeelkii ilaahay u qadaray inuu ku jiro oo isaga madarasad u ahaa madarasatu yuusuf baa loo yaqaana hadda ragga maanta xidhoon waxaa layidhahda iska sabraa waxaad gasheen madarasatu yuusuf baa la yidhaahdaa qisada kale ee suurata yuusuf ku timi iyaduna waxaa weeye qisada yuusuf hooyadii calayhi salaam yuusuf hooyadii waxaa qur-aanka hal meel buu kaga hadlay oo suurata yuusuf ka mid ah waa markii ay reer yacquub iyo xaaskiisii iyo ibnihiis oo dhan ay mastar usoo guureen ay yimaadeen هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا